bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu subax wanaagsan dhegeystayaal waa subaxnimo talaada taariikhdana waxa ay ku beegan tahay siddeedda bisha koowaad ee janaayo sannadda laba kun iyo sagaal iyo tobanka qodobada raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya uu saaka idan hayana waxaa ugu waaweyn madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa kulan looga hadlay sidii bulshada looga wacyigelin lahaa la dagaalanka kooxaha argagixisada la qaatay kooxaha fanka soomaaliyeed magaalada garowe ee xarunta dowlad goboleedka puntland waxaa ka soconaya qabanqaabo ku aadan doorashada madaxweynaha maamulka puntland oo maanta halkaasi ka dhacayso ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali khayri ayaa shir gudoomiyey kulan guddi hoosaadka golaha wasiirada ee tubta amniga iyo cadaaladda oo looga hadlayay qorshaha tubta ee sannadda laba kun iyo sagaal iyo tobanka akhbaaraadka caalamkana dhegaystayaal waxaa ka mid a madaxweynaha baanka adduunka ayaa si lama filaana ugu dhawaaqay inuu xilkaasi iska casilayo kadib markii uu soo hayay jagadaasi muddo ku siman lix sannadood
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan islamarkaana barwaaqo ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii ma waadan ogayn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha waa inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wadajirno walaalayaal gacmo wadajir bay wax ku gooyaan
intaana dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobadii warkayaga ugu door karoonaa u diyaar garoobay isagiioo faahfaahsan oo koldhow idin ambaqaado insha allah madaxweynaha dowladda faalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa kulan looga hadlayay sidii bulshada looga wacyigelin lahaa la dagaalanka fikirka xagjirnimada waxa uu la qaatay kooxaha fanka dalka waryahayaga aqalka madaxtooyada cali baashi cabdulaahi cabdi ayaa warkan inoo faahfaahinaya
kulanka madaxweynuhu uu la yeeshay kooxaha fanka iyo abwaanada soomaaliyeed oo ah kulan qaday iyo iswaraysi ayaa qaar ka mida abwaanadii fanaaniintii ka soo qayb gala waxay ka hadleen siday ugu helan yihiin inay door muuqda ku yeeshaan howlaha lagu horumarinayo wacyiga bulshada abwaan cabdiduux yuusuf oo qayb ka ahaa kulankan ayaa uga mahad celiyey madaxweynaha sida uu ahgoonida u siiyey fanka isagoo sheegay in dowladdu ay haysato xilligan fan xoog badan islamarkaana waxa uu ka codsaday madaxweyne farmaajo inuu wakhti badan siiyo la kulanka kooxahan si ay u dhegaystaan aragtidiisa madaxweyne fanku waa kuu baahan yahay fanaaniinta soomaaliyeed waa kuu baahan tahay fanaaniinta soomaaliyeed waxaa deeqa karaamo iyo sharaf waa dad wadaniyina wadani hadduu soomaali ku jiro fanaaniinta soomaaliyeed baa ah wadaniyada waa dad cir yar oo wax yaru deeqaan wax yar hadal baa deeqa hadal wanaagsan baa deeqa waxaan kaa codsanaynaa inaad isu badnaataan adiga iyo fanaaniintu in aad tusaalooyin siisid si ay uga turjumaan oo khudbadahaaga ay uga soo saaraan sugaan in dowladda iyo fanaaniintu ay xidhiir wada yeeshaan waxaan leeyahay fanaaniiney dalkiinnu waa idiin baahan yahay dowladdiinnu waa idiin baahan tahay shacbigiinnu waa idiin baahan yahay waa maanta afkiinna ayaa wax waliba ku jiraan murtida maskaxdiinna ku jirta ka soo saara oo ugu gurmada ugu hiiliya bulshadiinna soomaaliyeed oo cadowgu ka buuxa meel walba taagan guddoomiyaha kooxda hidda oo qayb ka ahayd kulankan abwaan xusn dhuux ayaa isna muujiyey siday uga go'an tahay in dowladda ay kala shaqeeyaan baraarujinta bulshada waxaanse rabaa inaan halkan ka caddeeyo inaan diyaar u nahay kaalinta nooga aadan wacyigelinta ummadda soomaaliyeed iyo muxuu ahaa sara u qaadidda horusocodka dowladnimo iyo wanaagga dalkeenna qaabkii loogu horseedi lahaa iyo sidaan ummadda koor ugu yeeri lahayn ay soo raacdo inaan rabno inaan diyaar u nahay inaan wax ka qabanno madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ka hadlay baahida kooxaha fanka oo uu sheegay in wax badan ay ka qaban doonto dowladda isagoo uga mahad celiyey sida ay mar kasta ugu adeegayaan qaranka oo uu sheegay inay ahmiyad gaar ah ugu fadhiyaan waxaana uu ku buriyey madaxweyne farmaajo in kooxaha fanku ay qayb weyn ka qaataan sidii dalkan looga salahaa kooxaha xagjirka ah isagoo u sheegay in bulshada soomaaliyeed ay hadda diyaar u tahay inay dhegaystaan dhawaqa ka soo baxaya
hawl yaa noo taalla dagaalkii meel adag yuu marayaa qolada inkaarta qaba oo shabaabka ah oo manaxayaasha ah ummaddeena maalin walba laaya oo dee meel kasta oo ay fursad u- u helaan ay dadkeena dadkeena ku laayaan oo ku qarxiyaan waxaa loo baahan yahay inaan shacabka ka hanano oo aysan shacabka ku gaban oo aan sheegno waxay yihiin annagase waxaa naga ballana oo dadaalkeenna qaybteenna nagu soo aadaya inaan idiin keenno qalabkii aad u baahnaydeen een, maxaan ku idhaahdaa ka warqabkii laydinka warqabay een, duruufihiinna duruufaha adag aad hadda ku shaqaynaysaan inaan ilgaara ku fiirino oo aan idinku dhiirigelinno in inta aad samayseen haddaabaad ku samayseen xaalad aad ku jirtaan waxaan qiyaasayaa haddii laydin dhiirigeliyo oo baahidiinna iyo duruufihiinna meel la meel la saaro inaad abuuraysaan waxa aad samayseen wax toban jeer ka wanaagsan runtii waxa weeye waa wax loo baahaya inaan kulligeen aan aan aan ka dagaalno wey idinkuna aad qaataan qaadataan ee shariifa door muhiima oo aad dadka ku kicinaysaan oo dadka aad ku abaabulaysaan madaxweynuhu waxa uu kula dardaarmay kooxaha fankow in ay badiyaan heesaha ka turjumaya daljacaylka isagoo xusay in shakhsiyaad la ammaanaa aanay maanta qiimo badan ugu fadhin dalka waxaana uu xusay in taa beddelkeeda loo baahan yahay in maskaxda shacabka lagu kobciyo wadaniyadda ee runtii shaqo fiican waa qabateen waa een, waxaan jeclaan lahaa hees ha la xoojiyo heesaha shaksiga lagu ammaanaya iska dhaafa shaksi aan la ammaanin shaksigu waxa weeye wuxuu wax ku yahay dalku wax ku yahay dalka ammaana weligeen qof shaksi ha ammaanina dalka dalka ammaana wadaniyadda xoojiya dowladnimada ammaana iyada naftigeeda maxaa yeele do- wada- do- dowladnimadu shaksi ma aha dowladnimadu waa shacabka soomaaliyeed oo dhan way dadkao dhan baa iskale dowladda annaga waan loo dhiibtay waxaan haynaynaa waxa weeye muddo yaroo kooban marka annaga ammaan uma baahnin waxaa la rabaa in la ammaano dowladnimada waxaa la rabaa in in la ammaano wadajirka soomaaliyeed waxaa la rabaa in la ammaano la ammaano qabka soomaaliyeed iyo siday ahaan jireen awoowayaashin siday ahaan jireen qaar ka mid ah hal abuurada ka qayb gala kulankan ayaa aragtidooda ku cabiray habsugaaneed ay ka muuqatay hogal tusaalayn
aqoon-yahan bahdilan baa jira oo boorka dhallinyaro waxbarataa jira oo b h d yalehe oo barofesor ah haddana baagamuuddo ahe oo badow bumbiya qarax sita iyo bail badaye jaahil boqor ismoodo oo qabiil buufiyaa dile bahalka iyo balaayada ka qaba bi'iyey soomaali barbarkaaga bara saab orda oo buriyo qowlkaaga oo bidixda kaa baasayoo boodo kugu dhaafa intay kala barmuudaynayaan hawlba bogataane beddel magacan four bonty five beel qur-aannahaye saddex iyo toban obar ee sanadkii tegey ayuu madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo waxa uu dhagax dhigay dib u dhiska tiyaatarka qaranka oo ahayd goobtii kooxaha fanka iyo hiddaha iyo dhaqanku ay bulshada uga gudbi jireen dhambaaladooda ku aadan hagidda dadweynaha cali baashe cabdulaahi warbaahinta qaranka madaxtooyada soomaaliya
waryahayaga cali baashe cabdullah ayuu kaasiyaa dhegeystayaal iminkana magaalada garawe wararkii ugu dambeee naga soo gaaraya magaalada garawe ee xarunta dowlad goboleedka puntland waxay sheegayaan in haatan ay socoto qabanqaabo ku aadan doorashada madaxweynaha maamulka puntland maya xilka madaxweynimo waxaa ka mid ah madaxweynaha wakhtigiisu sii dhammaaday ee cabdiweli maxamed cali gaas oo ka mid a musharaxiinta u taagan xilkaasi wararkii ugu dambeeyey waxaa istuudiyaha igula sugan tifaftiraha raadiyo muqdisho maxamed kaafi sheekh abuukar Een, maxamed bal waxaad ka warantaa een, xaaladihii ugu dambeeyey magaalada garowe iyo ololaha doorashada oo maanta eh, run ahaantii saacadaha la- soo socda doorashada ay dhici doonto Ee, waa sidaa sheegta caliyow saacadaha soo socda ayay doorashadu dhici doontaa haatan hoolka musharax hoolka ay doorashadu ka dhacayso waxaa soo galay ee, musharaxiinta u tartamaya xilka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo sidoo kale inta badan xubnaha golaha wakiilada ee puntland ee lixdan iyo lixdan gaaraya sidoo kale hoolka waxaa soo galaya marti sharaf aad u badan oo lagu casuumay oo ka qaybgalayaala oo doorashada markhaati ka noqonaya kuwaasoo ay kamid yihiin xubno ka tirsan dowladda soomaaliya ururada bulshada rayidka iyo sidoo kale dad ka socda ee dowlad goboleedka puntland oo mas-uuliyiin ah oo wasiiradii ee haatan waqtigooda uu sii dhammaanaya ay kamid yihiin doorashada marka maanta dhici doonta waxaa u tartamaya kow iyo labaatan musharax oo u taagan xilka madaxweynaha dowlad goboleedka puntland iyo kow iyo toban musharax oo u taagan xilka madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka puntland marka guud ahaan musharaxiintaas een, keliya waxaa la doonayaa in laga doorto hal madaxweyne iyo hal madaxweyne ku-xigeen marka doorasho ee adag baa la filayaa inay meesha ka dhacdo sidoo kalena wareegyo badan qaadata ee maadaama musharaxiinta laftirkooda ay yihiin dad mas-uuliyiin ah oo saameyn badan ku leh deegaanada puntland iyo weliba guud ahaan ee soomaaliya intooda badan saameyn badan ayay ku leeyihiin xilal kala duwan ayay qaarkood soo qabteen ee runtii welina lama oga sida ay wax u dhici doonaan laakiin waxaa la saadaaleynayaa in doorasho adag ay meesha ka dhici doonto ee ugu dambeynna madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka puntland ayaa la doonayaa in maanta lagu doorto garowe
aad baad u mahadsan tahay tafaftiraha raadiyo muqdisho maxamed kaafi sheekh abuukar ayuu kaasi ahaa uu sharaxaad inaga siinayey wararkii ugu dambeeye ka imaanaya doorashada magaalada garoowe wixii ku soo kordhan dhegaystayaal wararkayna ee barnaamijyadeena dambe ayaad kala socon doontaan hadduu allah bowda sare lehi u ogolaado insha allah ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa shir guddoomiyey kulanka guddi hoosaadka golaha wasiirada ee tubta amniga iyo cadaaladda waxaana kulankaasi looga arinsanayay qorshaha tubta ee sannadda labakuniyosaaalitobanka wariyahayaga arrimaha xukuumadda nasra bashiir cali ayaa ka waramaysa
wasaaradaha halbeegyada kuleh tubta amniga iyo cadaaladda oo ka mida tubaha ay ku shaqayso dowladda ayuu ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre la qaatay kulamo gaargaar ah kuwa wasiir kasta uu ra-iisul wasaaraha ku soo bandhigayay laguna dejinaya qorsho howleedka ee ahmiyada u leh xukuumadda islamarkaana lagula xisaabtamayo wasaarad kasta wasiirada ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya uu la kulmay islamarkaana uu kula heshiiyey qorsho howladyadooda sanadka islamarkaana loo badelayo howlo iyo halbeegyo ay ku leeyihiin tubta amniga iyo cadaaladda ayaa kala ahaa wasiirka cadaaladda wasiirka amniga gudaha wasiirka gaashaandhigga wasiirka maaliyadda wasiirka arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta oo ay weheliyaan taliyaasha ciidamada qalabka sida ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa qorsho howlada ay u soo bandhigayeen wasaaradaha ka eegayay inay yihiin kuwo ku salaysan higsiga dhow iyo kanfogay bulshada soomaaliyeed iyo inuu waafaqsan yahay ka midho dhalinta qorshihii xukuumadda ay ku ansixiyeen golaha shacabku wasiiru dowlaha xafiiska ra-iisul wasaaraha cabdulaahi xaamud oo warbaahinta qaranka la hadlay ayaa sheegay in kulamadan ay sii socon doonaan uu mid midka ula fadhiisanayo ra-iisul wasaaruhu golaha wasiirada hadafka ugu weyn oo ay maanta fadhigii uu ra-isul wasaaraha la yeeshay wasiirada kala duwan ka madaxda ah wasaaradaha ka tirsan amniga iyo cadaaladda waxay ahayd in laisla arko laisla fiiriyo qorshaha labada sano soo socota ay dowladda muhiimadda saareyso lana kala saaro waxay yidhaahaan priority of the priorities ama muhiimadda ugu ugu mudnaan badan sanadkan soo socda oo labada kun iyo sagaal iyo tobanka iyo waxyaalaha ra-iisul wasaaraha iyo wasiirada isku gartaan inay tahay waxa in lasoo dhalaanariyo u baahan marka wasiir walba wuxuu la yimid annagoo istusinaynay ama isu barbardhigaynay waxa annaga xafiis ahaan noo yaalla xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo waxa xafiiskooda yaalla inaan isku mawduuc nahay isku baalna ka nahay meesha loo socdo marka waxay ahayd un isla afgalasho oo aan ku talagelayno waxyaalahan rabin inaan fulino sanadkan hadduu ilaa raali ka yahay maanta waxaan sameynay wasiirada sidaan sheegay wasaaradaha ku jira amniga iyo cadaaladda berito iyo saa dambe ayagana waxaa loola kulmi doonaa wasaaradaha ama wasiirada ka mid ah gudahoosaadka siyaasadda loo dhan yahay kadibna gudahoosaadka wasaaradaha ka tirsan ee arrimaha horumarinta dhaqaalaha kadibna waxaa loola shiri doonaa wasiirada ka tirsan gudahoosaadka horumarinta arrimaha bulshada marka isla xisaabtanka saan u naqaanay aan u sameyn jirnay oo wasiirada lagu wici jiray waxaan u bedelnay inaan ku saleyno tubihii ay dowladda ku dhisneyd marka tubihiiba siday isu wataanba wasiirada loogu yeelo si ay u aragno pictureka weyn ama musawirka weyn oo meesha loo socdo duulaal nasre bashiir cali warbaahinta qaranka magaalada muqdisho
maamulka gobolka shabeellada hoose ayaa faahfaahin ka bixiyey mashaariic horumarneed oo laga sameeyey gobolkaasi shabeellaha hoose iyo howlgallo ciidanka xooga dalka soomaaliya ay ka wadaan qaybo ka mida gobolka maxamed nuur macalin ayaa warkan inoo faahfaahinaya
maamulka gobolka shabeellada hoose ayaa shaaca ka qaaday inay fuliyeen howlgallo lagu xaqiijinayo amniga xaafadaha iyo wadada dheer ee isku xirta degmooyinka walaweyn iyo afgooye ee gobolka shabeellada hoose xilli uu maamulku u diyaargaroobayo dahfurka mashruucyo lagu horumarinayo adeega dadweynaha ay bilaabi doonaan guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose maxamed ibraahim bare oo waraysi gaar ah siiyey warbaahinta qaranka ayaa daboolka ka qaaday inay wadaan howlgallo dhinaca amniga ah islamarkaana ay dhowaan bilaabi doonaan mashruucyo ay si weyn uga faa'iidaysan doonaan guud ahaan shacabka gobolkaasi gobolka shabeellada hoose xaaladihiisa waa mid hadeertaan la wado howlgallo lagu difaynayo gobolka guud ahaantiisaba deegaano badan oo kamida gobolkana ay howlgallada ay ka socdaan sidoo kale waxaa barbar socdaa horumarada barnaamijyada ah oo dhismayaasha haddan wadooyinka la horumarinayo sida hadda sidaad aragtidba maanta markaad soo maraysay wadadii ka timid magaalada muqdisho ee gobolka shabeellada hoose soo socotay qaasatan magaalada afgooye wadadii boodboodka oo dhismo uu ka socda ayaa soo aragtay taasi oo maanta la dhamaystiray qaybtii ugu weyneed lasoo gabagabeeyey laakiin ay dhimantaha qaybta ugu yareed taasoo aan rajeynayno in aan kusii baahino ilaayo deegaanada kala duwan ee magaalada afgooye ha ahaato wadadaas oo la dhamaystiro iyo ha ahaato sidoo kale hawsha kale aan bilaabi doono oo ah wadooyinka magaalada afgooye gudaheeda ah ee halbowlayaasha u ah shacabka iyo ganacsadaba taasoo aan dhagax dhignay hadda wadadan isbuucan gudihiisa ah aan rajeynaynana inaan sii dhammaystiri doono oo aan wax weyn aan ka qaban doono annagoo dayactiri doona guud ahaan wadooyinka magaalada afgooye dhexeeda wada maro idin guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose mudane maxamed ibraahim bare ayaa sheegay in maamulka gobolka uu rajeynayo in qaar ka mid ah wasaaradaha xukuumadda federaalka soomaaliya ay gacan ka siin doonaan howlaha ay isku midka ka yihiin qaar ka mid ah hay-adaha maamulka gobolka shabeellada hoose taasoo ay ka mid tahay adeega cadaaladda iyo howlaha kale ee la halmaalaa arrintaasi oo uu faray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo si loo tayeeyo shaqooyinka horyaala hay-adaha maamulka isagoo sheegay in ay socdaan dadaallo isugu jira isdhexgal iyo dib heshiisiinta bulshada dhexdeeda ah taasoo uu horey u bilaabay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo sida uu horey u ballan qaaday madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka mudane cabdulaahi farmaajo uu yidhi wasaaradihii muhimka ahaa sida wasaaradda waxbarashada oo kale uu amar ku siiyey inay sirto degmada wasaaradda cadaaladda oo kale in cadaaladii laga shaqeeyo oo meeshay tagaan sirka amniga inuu tago wasaaradii ugu muhiimsanaa inay meesha tagaan ay kasoo fuliyaan mashaariicdii iyo wixii looga baahnaa ee dhanka caafimaadka iyo dhanka sabay ahaataba sidoo kale deegaanada hoos yimaado degmada marka oo sida ceel jaalle iyo shalaambood waxaan ku qabanay siminaaro aan dadkii iyo bulshada isdhexgalkoodii aan ka shaqaynaynay tartano kubadda cagta ayaa u qabanay oo dadkii isku dhex galayeen oo labada dhinac ka imaanaya shalaambood qaarkiimid iyo qaar markaas ceel jaal ahaa waxay meesha ku tartamayeen sidoo kale waxaan rajeynaynaa inaan xafiisyadii maamulkii deegaanadaasi hoos imaanayay degmada markana aan u sameyno ayagana oo xafiisyadoodii iyo solar systemkaas oo kale ayagana oo ka shaqeeya magaaladii aan tuulooyinkaas aan u sameyno marka horumaradu waa mid socda oo mar walbana aan ka shaqeynayno in dadka ay helaan baahidooda asaasiga aan dawoolno sida waxbarashadoodii caafimaadkii iyo dhan kasta oo ayaga wanaagoodii dadka loogu shaqeynaya amnigooda soo disay maxamed nuur macalin maxamed warbaahinta qaranka muqdisho
kulan lagu soo dhoweynayay guddoomiyii hore ee gobolka banaadir xaaji cali ugaas cabdulle islamar ahaantan ay ka qayb galeen mas-uuliin ka tirsan dowladda soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada tan muqdisho cabdulqaadir cali axmed ayaa ka waramaya
waxay ahayd madal lagu soo dhoweynayey guddoomiyii hore gobolka banaadir xaaji cali ugaas cabdulle oo muddo badan ku maqnaa dalka dabaddiisa waxaana isugu yimid wasiiro xildhibaano saraakiil haween iyo mas-uuliyiin aad u fara badan ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya nuur xasan xuseen nuurcadde iyo guddoomiyii hore gobolka banaadir xuseen yuusuf jimcaale madaale oo ka hadlay munaasabadda ayaa sheegay in gacmo furan ay ku soo dhoweynayaan hase yeeshee loo baahan yahay in laga shaqeeyo dibheshiisiinta iyo nabadda keliya waxaan ku darayaa anigu nuur caddo ahaan iyo calowgaas runtii aad baan isaga warhaynay isu dhoweynay xoogaanaan ahay waxqabadkiisa iyo waxtarkiisa iyo dadnimadiisaba marka waan u hambalyaynayaa aada iyo aad waxaana aan rajaynayaa mudane cali ogaas wakti ugu baahnayn waa timid wax badanna horaa u qabatay wax badanna haddaa laaga baahanya waana mahadsan waxaan arkayaa habeen dhawood oo soo sawira nin waddadan aadda baadiyo cadala aaddo oo baabuur ku dhiiqday oo weliba baabuur duwa farisaala ah ee laysla riixayo la bixila'ya waxaan idinku dhaarshay gabadha ku- ku foolanaysa cadale ama raagaceella ku foolato ama warshii ku foolato isbitaalkeedana uu xamar yahay waddeedii hadday sidaas tahay annaguna dadkeedii aan nahay in lays waafajiyaa la rabaa asalaamu calaykum waraxmat wasiirka amniga gudaha ee dowladda soomaaliya maxamed abuukar islow ducaale waxa uu sheegay in dowladda soomaaliya ay xoogga saartay wax ka qabashada amniga magaalada islamarkaana haatan uu yahay mid la ysku halay karo meeshaan hadda joogno leyda allah uma keeno laakiin inta badan meelaha lasoo otaagay ahaan jirtay meelaha amnigeeda hore loo marsiiyey ka mid tahay Een, sidoo kale waxaa dhici jirtay in dadka magaalada bartamaheeda lagu dilo taasna guul weyna laga gaaray haddana waxaan rajaynaynaa inaan wax badan kasii qaban dhinaca amniga Een, dhinaca dibudhiska waxaan dadkan halkan kasoo jeeda dalweyntan weyn budulood ugu bishaareynayna haddii laa yidhaahdo khubradii iyo dadkii qaabilsanaay jidkii jowhar een, xamar ilaa iyo jowhar magaalada muqdisho ay ku sugan yihiin qalabka waa la keenay bishaan gudaheedana la dhagax dhigi doono haddii laa yidhaahdo subxaana watacaala xaaji cali ugaas cabdulle guddoomiyihii hore gobolka banaadir ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay garab taagan yihiin kana shaqayn doonaan sidii bulshada soomaaliyeed loo gaarsiin lahaa muhiimadda ay leedahay wada shaqaynta iyo isku xidhnaanta ummadda aniga hadda waa dee waa masmaaro badanaa laygu kawiyey laakiin waxaan ballan qaadaa anaanba waxba oonin inaan hagar gelin habeen iyo maalin baan aan- aan aan shaqeeyo haddii aanaan u jeesan dhinaca wadajirka iyo nabadda magaaladu sida hadda tahay sii ahaan ama waa ka daraari aan u jeesano tuugga wax akrinayo waxaa laga yaabaa guri guryaha magaalada ku dhex yara inuu ku jiro ama marna u soo gal ama alaabta u tal marka waxay u baahan taha marka in cid walba waxay karayso iyo waxay aragtay ay meesha ku habboon gaarsiiso ma ku ballanaa
xaaji cali ugaas cabdulle wuxuu guddoomiyaha gobolka soo noqday kun sagaal boqol siddeetan iyo toddobadii wuxuuna ahaa guddoomiyihii labaatan saddexaad tan iyo kun sagaal boqol konton shantii oo xilligii ugu horreeyey muwaadin soomaaliyeed uu qabto xilka guddoomiyaha gobolka banaadir haatan wuxuu ka mid yahay odayaasha dhaqanka ee u taagan dibusiinta iyo nabadda cabduqaadir cali axmed warbaahinta qaranka
raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya uu dhegeystayaal warkan idinkaga imanaya akhbaaraadka caalamka madaxweynaha bangiga adduunka jim yankim ayaa si lama filaan ugu dhawaaqay inuu xilkaasi iska casilayo kadib markii uu jagadaasi hayay muddo lix sano ah is-casilaadda ayaa waxa ay ka dhigan tahay amaba waxa ay dhaqangelaysaa kowda bisha februaayo sannadda labakuniyosagaalyotobanka aynu ku guda jirno master kim oo isagu sagaal iyo konton sano jir ah ayay ahayd inuu xilkaasi sii hayo tan iyo sannadda labakuniyolabaiylabaatanka kadib markii mar labaad loo doortay inuu hogaamiyo bangiga adduunka sannadka markuwa labakuntodobayotobankii warbixin ayuu ku sheegay master kim waxa uu yidhi waxay ii ahayd sharaf weyn inaan madax ka noqdo shirkaddan aan caadiga ahayn oo cajiibka ah ayuu yidhi master kim ayaanu sheegin sababta keentay iscasilaadiisa lama filaanka ah baanka adduunka ayaa sheegay in sida ugu dhaqsiya badan ay u bilaabi doonaan qaabkay usoo magacaabi lahaayeen qofkii bedeli lahaa kim oo xilka ka degaya master kim oo u dhashay magaalada siyuul ee dalka koonfur kuuriya waxa uu markii hore ahaa dhakhtar ka hor inta uusan noqon madax- waa madaxa bankiga adduunka loona magacaabin madaxweynihii hore ee dalka maraykanka barack obama ayaa master jim yang kim labada goorba u magacaabay xilkaasi sida caadada ahaydna madaxweynaha bangiga adduunka waxaa soo magacaabi jiray maraykanka halka hay-adaha waa hay-adda maareynta lacagta ee adduunka ee loo yaqaano i m f ay soo magacaabi jireen dalalka reer yurub si kastoo ahaataba markii ugu horeysay oo master kim loo magacaabo banka adduunka sanadkii laba kun iyo laba iyo tobankii waxaa jiray cadaadis kaga imanaya wadamada dhinaca koonfureed ee dunida oo markaasi doonaya in qof ka socdo dalalkaasi loo magacaabo jagada madaxweynaha bankiga adduunka warkii dunida waad kala socoteen raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliyana waa inaga inta aniga cali cabdulqaadir cali ayaa idinla socodsiinayey mar kale adinku duwa farsam yaqaan cabdisalaam yare